bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadyaal hamiin fayla ka dhowaada qodobada warkan hamiinimo ee idaacadda warsasinghaita wafdiga hogaamiyaasi wasiirada dhalinyarada isboortiska dowlada soomaaliya way bayageeka deertay magaalada baydhaba dowlada federaalk soomaaliya ku hadalay qaraxii geeka kudhii degmada wadajira isla al-shabaab oo sheegatay weerarkaas kudhii degmadaasa maxkamadda ciidamada qalabkeeda oo baydhabo ku bilowday xubno dilalan haysadee maamulka degmada buurxagabyo weyba uu isku hadalay sarkaal hanis dhiibi ciidamada dowladda ee ka sugan degmada buurxagaba maamulka somalilan iyo weybaya jeeda intay walaaya ku qabta diyaarado dowladda qatar ay isticmaalayeen hawada deegaanada somalilan maamulka gobolka hiiraan kan degmada beledweyne iyo weybayo kabaaqanaan tilarooji dagaal beeleedyada ku dareera degmada matabaan deegaanada hooseedayan degmada matabaan ee gobolka hiiraan akhbaaraadka banaanka dhagunsadayaal weyba ku mid ahaa donald trump oo cambaaray kuureeda waqooyi kureed markiisa dhammadii ardaya midowda afrika oo ergaxa qiiq raadisan darteed xadka jabuutigana taray iyo weliba sacuudi oo gacanta ka dhagday askar iiraaniyiin ee
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhagonsadayaal hamiin fayle hamiinamo talaada ee uu arbaanaha gala hayta taarigdan iyo ka-ee danta labaatanka bilo lixaad juun sanadka lamada kuntum iyo todobada haana soo bahayana qodobadii warkan oo kooban haddana ka dhawaada yogiyo fisanga maxkamadda ciidamada qalabkuwada ee dowlada federaalk soomaaliya geeka magaalada baydhabo ku bilaabtay dhugunsadowka dacwad lan haysade ree kutarsan shabaab oo dilku jaysadeen magaalada taasoo kale maxkamadii magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ku bilowday dhugunsadowka kiisas kale oo geeka maxkamadda la horsheenay kiisaskan dhugunsadowsha geeka la bilaaway wayba ku miday sade qof oo al-shabaab ku tirsanayeen oo sade hamin ku hor magaalada baydhabo qofna badoon ee gudoomiyaga maxkamadda ciidamada qalabkeeda ee dowlada soomaali gaashaanle sare xasan cali nuur shuute ayaa sheegay intigeeka ayo bilaabeen dhugunsadowka dacwadda kiisaskaasa gudoomiyagasaasoo kale sheegay intiyo ka suganye magaalada baydhabo iyo kormeereen xarumo ciidanka qalabkeeda ee dowladda waxaana bilaabatay islamaanta in ay bilaabaan shaqooyinkoodii saakay waxaa loo fadhiistay dacwad loo haysto saddex qofood oo lagu eedeynayo in ay mataqaanaa dileen nin masaajid ku dukanayay oo sheekh madeer la yidhaahdo shan iyo tobankii bishan maxkamadoodina socoto saaka maxkamaddii marka la qaaday saasaa lagu soo gabagabeeyey maxkamadda ayaana dib go-aanka kasoo saari doonta haduu ilaahay yihahdo waxaa yaalo halkan kiisas badan oo la xiriiro kuwa oo ciidamadu ay galeen waxaa yaalo kuwo ay mataqaanaa galeen kuwa nabadiska ay galeen waxaa socoto saraakiil sidaas saraha loo agaasimay oo baarista xirfad dheer u leh oo loogu talagalay inay hubiyaan qaabkii dembiyada ay galeen loo baaray kadibna maxkamadii halkan joogtay inaan tayayna ugu talagalno saraakiil aan u keenay aan u keenay oo ku biiriyo khibradooda iyo iyo shaqada ay hayaan ku dhiirigeliyo waxaan rabnaa inaan kormeerno ereyaha ciidamada ay leeyihiin inaan kormeernaan rabnaa oo tagno waxaan rabnaa in aan furumaha ciidamada ciidanka xooga dalka ay joogaan inaan tagno shalay waxay timarkay maxkamadda ciidamada qalabkeeda ee dowlada federaalk soomaaliya xukuunad dil ee magaalada muqdisho ka karidi qofkii ku dambeeyey dilkii wasiirka howlo guud ireedan dhisowka ee xukuumadda soomaali wafdiga hogaamiyaasi wasiirada dhalinyarada isboortiska dowlada federaalk soomaaliya waybaya geeka hadeertay magaalada baydhaba faahfaahinta warka muxdiin xasan maxamed xusn iyo ninhaya
wafdigan ay hogaaminaysay wasiirada dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda soomaaliya khadiijo maxamed diiriye oo ay ku wehelinayeen wasiir ku-xigeenka wasaaraddeeda wasiirka dhalinyarada maamulka hirshabeelle iyo agaasimayaal kale ayaa lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo waxaa wafdiga khadiijo maxamed diiriye hogaaminaysay kusoo dhoweeyey wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed haween ka kala socday xaafadaha iyo qaar ka mid a dhalinyarada magaalada baydhabo wasiiradda iyo xubnaha la socday ayaa xarunta madaxtooyada kula kulmay kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed kadibna waxa ay soo kormeertay garoonka kubadda cagta doctor ayuub iyo xarun dhallinyarada qaar ee magaalada baydhabo xirfado kala duwan lagu barayo ujeeddada halkan ay u soo gaartay wasiiradda ayaa ku sheegtay mar ay saxaafadda kula hadlaysay magaalada baydhabo inay tahay shir looga hadlayo siyaasadda qaran ee dhallinyarada oo horey muqdisho loogu soo qabtay haddana wejigiisii saddexaad ka dhacayo magaalada baydhabo kaa oo ay ka qaybgeli doonaan waxaan ku sugan lahay baydhabo alxamdulilah arinta kumeel gaarka galbeed inta aniga wasiirka xigeenka aan magacaabanahayn dowlad goboleedyada ay noqoto tii ugu horreysay ee aan imaano sababtana waxa waaye kulankan waa kulanka saddexaad wuxuu daba socdaa kulamo hore oo laba jeer aan muqdisho ku yeelanay wasiirada dowlad goboleedyada dhalinyarada isboortiga iyo wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobaan ku heshiinay iyadan hore usoo saarnay waxaana diyaarinaynay haddeer ugu horeeya siyaasadda qaran ee dhalinyarada soomaaliyeed oo ay qayb ka yihiin dowlad goboleedka dowlad goboleedyada reer gabagaba ay noo maraysaa haddii allaha awooddana ogolaado kulankan waxaan ku ballansan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed sidaasaa kii hadda labaad ayay kasoo dhalatay kan marka waxaa ku xiga haddana kulan kaloo saddexaad dowlad goboleedka puntland aan usii socono sidaasaa dowlad goboleedyada kale galmudug jubbaland hirshabeelle intaba aan soo mari doona gobolka banaadir waa joognay waa sidii loo horumarin lahaa dhallinyarada iyo isboortiga wasiirada dowlad goboleedyada iyo wasaaradda dhallinyarada isboortiga xukuumadda waxaa ka go-an horumarinta dhallinyarada iyo isboortiga soomaaliya haddii allaha awooda la ogolaado qorshayaashaasan wadnaa dhammaan wasiirada dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedyada iyo dowladda soomaaliya khadiijo maxamed diiriye muddada ay ku magacaaban tahay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha waa markii ugu horreysay ay soo gaarto xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee baydhabo waxaana shirkan wasiirada uga furmaya magaalada baydhabo laga soo saari doonaa go'aano ku saabsan wixii shirka lagaga hadlay dowladda federaalka soomaaliya ku hadalay qaraxii duurnimadii geeka kudhii afaafka hore ee xarunta degmada wadajir ee gobolka banaadir qarxagin yeelan adeegsidii baabuur caasiye oo la asaari qudaar waana laga dhex qaray walyaabo qarahow waybana qarxagan la ku dhegay haana ku mid a degmooyinka gobolka banaadir afhayeenka wasaaradda amniga soomaaliya axmed maxamuud maxamed sayid caraba oo warbaahinta kala hadali meeluusa qaraxa kudhi iyo sheegintay qaraxan iyo kadhamadeen in ku badan tumu qof meelasaas oo kalan iyo ka dhaawacmeen tiro kale oon taas ku badana axmed maxamuud maxamed sayid carab afhayeenka wasaaradda amniga soomaali iyo qarxaganka eeday shabaabba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد وهرينت وحن ليهاي إلهي سبحانه وتعالى وحن ليهاي إنا لله وإنا إليه راجعون دبك شعبك صوماليات وما أنت كوغارتي دقمدا ودجير قرحة إلا بيكسدين كوحدة برعدينيات كشباب كلو يقانو وأجدين دقمدي إن بربرتي وقتك لا أذيقنايين أما شعبك هو أذيقنايين دقمدا إيكا أذيقنايين أما برنامجدو إيكا فولينايين أي دبكان جيين شباب عدوغا ومضى soomaaliyeed markay waayeen fursad ay ka waayeen dadka kale shacabka ahaa ama ilahay ku noolaayeen in ay beegsadaan meeshii mujtamaca loogu adeegayo ama degmada wadajir loogu adeegayo inay beegsadeen waa u jeediin khasaartada ay geysteen ama maaragtaaye say rabeen waa u noqon weysay cadowga dadka qaraxga ka dhaawamay wuba ku mid ahay guddoomiyaga degmada wadajir cumar cabdulaahi xasan guddoomiyaga ururka haweenka degmada xogayaga degmada sharmaaka cadow madaga ciyaaro degmada wadajir maxamed catoosha mas-uuliyiinta adeega gaadiidka gurmadka degdega iyo waybayo warbaahin ay sheegaan antimilas iyo andareng haana ku mid a shaqaalasho haana soo meela u qaadayaan dadkii walyeelada hakuku deelay qaraxgaasa dowladda federaalka soomaaliya maalmoomanba muqdisho waybaya kuwaday qorshe laka xaqiijiyay amniga waybana qarxagan uusaa keedaya hala dowladiga hirti jidadka wiin ee laamiyada taasoo yesheeg deentiyo aan ka gon layin sugowka amniga muqdisho dhinaga kalena isla wararkan weerarkan dhinaga kalena isla wararka weerarkan la xiriiran tonan kubanna al-shabaab iyo sheegatay mas-uuliyadda weerarkan qaraxgan lang adeegsaday oo duhurnimadii geeka kudhi afaafka hore ee degmada wadajir ee gobolka banaadir war-shabaab iyo hakabaahidi idaacadda ka hadalaas afka shabaab ee andalus iyo ka sheegdeen intii ku dambeeytay mas-uuliyadda qaraxgaasa saasoo kanoybayo sheegana anti baabuurka lang adeegsaday qarxaga uu sahay gaara caasi e oo la hasaari qudaar islamarkaana laka dhex qarxi walyaabo qaraxawa maamulka degmada buurcakab ee gobolka baayaweyba uu sugaadalay sarkaal hanis dhiib ee ciidamada dowladda ee ka sugan buurcakaba faahfaahinta warkan saynac cabdulaahi maxamed yenin hayta xuseen maxamed cali oo ah guddoomiyaha degmada buurhakaba ee gobolka baay yawey baa use ku hadalay sarkaal use hanis dhiibay ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan degmada buurhakaba wey baa use guddoomiyaha use sheegay in markii lankaasi use has dhiibay use wadadii hub guddoomiyaha degmada buurhakaba yaka gaabsidii magaaga sarkaalka ka tirsan shabaab use hanis dhiibi ciidamada laakiin wayba use sheegay in use ungudbii doono magaalada baydhabo kuwa joogjoogyaasha wax badan oo soo dhiibay badanaa jiraan marka xalay hayeen hore ugu dambaysay nin soo dhiibay oo soo qorihiisa booshiis wato waxaa asigoo shaqaynaya al-shabaab u shaqaynaya al-shabaab isagoo u shaqaynaya ilaa hadda waa joogaan waxaan rabnaa haddii ilaahay ogolaado gobolka baay in laga wareejiyo ama in laga wareejiyo federaalka in laga wareejiyo labadaas mid meel almeeshiasi ka soo baxdo ayaan ku wareejin doonaa haddii ilaahay ogolaado adiga todoba iyo laba lix iyo labaatan lix iyo labaatan soo dhiibtay lix iyo labaatan intuu farmaajo qabsaday lix iyo labaatan soo maskaxda laga galay oo xabdan la saaray markii soo dhiibaan wax baa aqiidadii asiga macnaha aqiidadii asiga doonka kala jirin waa laga bedelaya aqiida aqiida khaldan ayaa la maqnaayay markii loo imaadan aqiidada saxa la saaraya marka si toosa wax loogu sheegaya dhinaga kale guddoomiyaha degmada buurhakaba ee gobolka baay xuseen maxamed caliya wayba use sheegay in iyo wadaan qorshe laka sugaw amniga degmada buurhakaba iyo deegaanada hoos gooyaan inta laku gudi jara bilo barakaysan waxa soonka ramadaanka gudihiisa wax hadda oo dambaane iyo qaraha waxa la sheegaya in wax ka dhaay ma jiraan ramadaanka aad baa loo sugay wax hadda oo macnaha ramadaanka intaan ku jirno wax hadda la soo fadaaray oo dambaane iyo wax hadda waa degmada wax ka dhaay ma jiraan labadooda ayagoo iskaashanayaan ayaa amniga ay ka qayb qaadeen marka ciidamada soomaaliya iyo midowga africa waxaas jireen mar hore waxaas waa jireen wax badan ayaa jiraan amniga jidka ah oo ka socdo macnaha shacabka inay wax yeelayaan taas wax badan baa qabanay waa gudbinay gobolka baya u gudbinay haddana wax badan oo soo dhiibay macnaha dhinaha arrintun yakooyaas kureed madi madaxweynaha dowladda maxamed cabdulaahi farmaajo usu ku dhawaaqay in dowladda soomaaliya iyo xafiis anfidiyaas dhalinta ka jarta shabaab
maamulka somalilan oo isjeenka dhawaaqday intii soomaaliintiya kaleed ku gote iyo waybaya sheegtay intii walaaya ku qabta diyaarado dowladda qatar ee isticmaalayeen hawada deegaanada somalilan faahfaahinta warkan cali maxamuud aadan korontayanin haya wasiirka wasaaradda duulista hawada maamulka somalilan farxaan aadan haybe ayaa waxa uu sheegay in weli ay diyaaradaha dowladda qatar isticmaalayaan hawada somalilan waxa uu sheegay intaasi ay tahay mid laga xumaado maadaama somalilan ay horay uga mamnuucday hawada diyaaradaha dowladda qatar waxa uu sidoo kale tilmaamay in hawada soomaaliya ay gacanta ku hayaan qaramada midoobay sidaas darteeda shirkadda qatar hawada shirkadda qatar hawada somalilan ay ku isticmaalayaan oggolaanshaha dowladda soomaaliya wasiirka ayaa sidoo kale sheegay inay samayn doonaan tallaabooyin shirkadda qatar looga hortegayo maadaama somalilan ay xiriirka u jirtay dowladda qatar horta hawada soomaaliya sidan horeba u sheegay dee waxaa xukuntaa inta lagu heshinaya icaawo muqdishona lagama xukumo hargeysana lagama xukumo nairobi baa laga xukumaa hay-adda icaawo qaramada midoobey maamusha system bay leedahay wasaaradda duulista ee somalilan aanu ku monitor garayno aanu kula socono diyaaradaha hawadeena soo gala diyaarad walba waxaanu haynaa registration numberkeeda waxaanu haynaa maalin walba iyo saacad walba diyaaradaha soo mara registration numberkeeda noocay tahay ma airbusba ma boinba halkay ka timi iyo halkay ku socoto iyo flight numberka ah intaba waa haynaa iyo noocay tahay oo calankay sidato marka qatar airways diyaaradaheeda waa la soconaa ruudkay maraanna waa la soconaa waana isticmaalayaan hawadeena way isticmaalayaan intaanu la soconno kuwii u dambeeyey saaka markay waxay soo marayaan iiraan cumaan bay ka soo wareegayaan halkaasay ka soo gelayaan marka yaman dhinacay ka soo marayaan halkaasay ka soo gelayaan maxaan ku dhahdaa laasqoray bay kaga soo dhacaan hawadeena laasqoray ruudka hargeysa dusheeda maraan halkaasay dabeena waana inta badan diyaaradaha tegaya intabe oo uganda ah maxaan ku dhahdaa ethiopia maxaan ku dhahdaa maxaan ku dhahdaa wadamada south africa kuwa tagayo dhan bayna soo maraa marka waanu la soconnaa maalin walbana inta ay falaada isticmaalaan ama diyaaradaha kale ethiopian airline baa u badan maamulka somalilan oo iskeeda ugu dhawaaqday in soomaaliya inteeda kale ay ka go'een ayaa hore u sheegtay in dowladda qatar ay isticmaali karin hawadda deegaanada somalilan taasina ay dowladda soomaaliya ku sheegtay in somalilan aysan bixin karin go'aanka ah ka mamnuucida hawada soomaaliya dowladda qatar meel warkaasiin ku kooyahay dhugunsidyaal idaacadda warsang ee magaalada baydhabo ururka midowda afrika iyo ergaxa kikhraadis aan darti axadkan dhexay jabuuti ina taray iyo xiisad ku deeganta xiisadan way baakatay marki qatar iyo ciidamadii ku qaadatay xuduuda lamada wadan ee dhexeeya meelaasooyo nabad ilaaliyin angrogeen tan i sanadkii lamada kun i tobantii iyo-na qayb ku haayeen dadaal la fadaayinti la kaxalay muranka dhulka buuraleyda ee jasiiradda kaasoo lamadan dalba tabatan kale sheegadaasi intiyaleta jasiiradan iyo ka taalla meelan dhexayta lamada dal oo koonfurta kuka taalla baddacaas waybana eedan ka dhowtaa marin biyoodka baabul mandab oo muhiiman ee ganacsiga dunida ciidamada lamada wadan yaa isku horkooyeen xuduuda lamada kun i siyeedkii waybana markaas kureed lamada dal ogolaadana dhexdhexaadin iyo qadar kafadaasi isaas oo kale ciidamo nabad ilaalin oo yeesheentii walow cilaaqaadka lamadan geesood usahaayi ku eedan fay lahayna bahawka nabad ilaaliyaalka qatar yee muuqadanta xiriirka layin khilaafaadka dalkaas kula dhexeeya dalalkiyo jaarkayin ee khaliijka tumilitii bilan iyo jabuutiga eedayteena taray antiya askartiye iyo haka dhoobeen dhulka lakamurunsiyii kureed markayo ku baheen nabad ilaaliyaalka qatar tallaabooyinkaas iyo dooxa xaqiijaday la maalmood ka hora wasiirka arrimo banaanka ee jabuuti maxamuud cali yuusuf iyo ka eedayana taray antiya galle dhulka lakamuransinyi ee xuduud wayba sheegan anti dalshow sifadahay nabad laakiin uusa diyaaranin hayna dagaal imuronga wasaaradda warfaafinta sacuudiya sheegtay antiyee la hiriisa da askari oo ku tirsan ilaalada kacaanka hiiraan askartan la hiriyee laka qoobadiyo oo ha ka dhowaadeen biyo dalka sacuudi gaar ahaan ceelka saliida ee marjanga sacuudi way bayantaas ka daatay inti reegan la qoobadi iyo damacasnaayeen antiyo falal jaysadaan wayban wadeena doon la sheegay antiyaa ka dhowaatay ceel shidaalka wayba saasoo kala basday doonkalo la sheegay antiya la dareertii ee ahaa doonta la qobaday balse dowladda iiraan iyo sheegaday anti doomogaas la qobaday iyo haayeen haano kalluumaysi ee wayba jare khilaaf weyn oon dhexay lamadan dowladood ee iiraan iyo sacuudiya aan ka dambayntiinan ka yaraan le qof iyo ka dhammatay kureed markii la weeraray hotel landalxiiseeda iyo ka yaala duleedka magaalada bamako waybaan saasoo kale weerarkaas laa ku badbaadiyey soddon iyo lama qof la abduubadiyo meelas roogeen wayba la dilay afartii qof ee weerarkan jeysatay waybana basday ku kaleed oo dhaawac ee ilaa haddawayba dareere baadigoob lagaga jara qofkan basadi oo yo wadaan ciidamada dowladda lama qof oo shacabe iyo ka dhammatii oo ku mid haayeen dadkii handal xiiseedeen meelas islamarkaadnan dhaladeen faransiisa dhinac kaleed reegan yaa la sheegay markiiyo weerar ka jeysadaan intiyo ka dhawaaqayeen allahu akbar markiyo meelo galeen warkii isinkula darartan dhugun sidayaal idaacadda warsan siyad siyad dhubisay lamiisaas oo kale s w ga iyo live streamka oo calanka meel walba isin ogdhan si toosaan kula darartaan iyo websaayada qaar gaarsiya dot com iyo wadani twenty four isaasoo kale webka warsan w w dot radio warsan dot com hamiinamadan surunkan inkaga dhuwan sidayaal anti warkanka lamida renuka kulmaana anoo shuur ismaaciil axmede iyo farsamyaqaana bilaal hilaal oo sinle sidaasiyo nabadgelyo